dalka iyo aeroboor bay ka samaynaysaa degmada ceelwaad weliba dhinaca seerka n f d aeroboorkaas ujeedkiisa waxay tahay in laga dejiyo jamhado laga soo uruurinayo puntland soomaali galbeed iyo n f d kuwaasoo looga hortegaya qarannimada soomaaliya oo la doonayo gobolka gado in lagu soo weeraro degmooyinka beled xaawad ba iyo meesha la garbaharay iyo baar dhere siyaasad qabyaaladaysan iyo qabyaalad siyaasadaysan oo qayb iyo xukun oo dawladda kenya ay gadaal ka taagan tahay baa ka soconayso waxaan baaq u dirayaa dadka reer tuba dhammaan waxaan leeyahay hala jigtoonaado oo halaga soo jignaado waxyaabaha cadowga u wado waxaa kaloon baaq u dirayaan cod dheer kula hadlayaa kamberiga la yidhaahaa maandeer oo saldhigiisu uu yahay nairobi laakiin dad soomaaliyeed ay leeyihiin kuwaasoo ka shaqaysa dalka soomaaliyeed gaar ahaan gobollada jubbooyinka iyo macal caasimada oo ninka la yidhaahdo cusmaan maxaa ninka la yidhaahdo oo ku magac dheer aamiin kabtan aamiin uu madax ka yahay waxaan leeyahay meel colaad laga hurinayo dawlad cadow oo dal kusoo duushay ay wado adoo wiil soomaaliyeed ah oo shacabka soomaaliyeed inaad ay waajib tahay suurtagalna ay tahay wax badan ay ku biirsadeen inaad keentay in haddana colaad soomaaliyeedoo laisqaabulayo aada meeshaas waxa weeye aeroboor oga samaysaan oo tamberigiinu halkaas colaad abaabulkeed oga howlgala aad baan oga xunnahay waa kaaga digaynaa waxaan ku leenahay arrinta ayada aad digniin baan kaa siinaynaa jooji shaqada aada wado wiil soomaaliyeed inaad ahaato aada dalka ka ganacsato dadkana ka dhalatana ku ekoo baan leeyahay iyo kambanigiisa maandeeqda
maxaad kambaniga maandeeq ku eedeynaysaan oo aad ku aragteen
aadee kooxdii murtajibuurta ahayde nairobi joogtay barnaamij ay sameeyeen oo dawladaha cadowa ay maalgeliyeen buqandaraadka qaatay aeroboorkana isagaa qorayo kow wasaaradda duurista iyo hawada adduunka waxaa jiro waa dad xoolo jiro xoolaheedii ay ku dhaqantay waxa weeye iyay ku muqaamarayn jirtay laakiin badaha iyo hawada waa wax kale marka aeroboor la samaynayo waa in dalka aeroboorka laga samaynayo haddiiba dacalin la injineere la geeyo aeroboorka la cabiro civil aviationka dalka iyo wasaaradda duulista ay tagaan meeshu inay aeroboor ku habboon tahay oo bini aadamka naftiisa lagu aamini kara la xaqiijiyo wasaaradda duulista soomaaliya iyo injineere iyo inay tagaan bay ahayd meesha iyagu ay dhistaan aeroboor ciidamo soo duulay iyo koox jamhado oo dalka in lagu burburiyo la doonaya ay dhisayaan buu qandaraaskeeda qaata kambaniga waxa weeye maandeer iyo maxamed amiin laba qodobba marka halis buu arrintaas ugu keenay oo mujtamaca halis buu ugu yahay duulimaadka shacabka halis buu yahay oo aeroboor aan injineera samaynin oo ay jamhad jajafatay in shacab soomaaliyeed inta diyaarad la saaro lala aado halis imaanaysa waa qodob qodobka labaad duulaan soomaaliya koox calooshooda u shaqaysayaala inay ku burburiyaan oo qaranka lagu hor istaaga la doonayo buu aeroboorka u qoraya sababoodba waa ku eedeynayaa aeroboorka ninka qorayana waa kabtan aamiin ninka la yidhaha cusmaan